halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban iyo hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha noofembarna waa sagaaliyo labaatan bisha disembarnidhaade waa sagaaliyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana waxaa idiinla socodsiinaya aniga oo ah sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
midda koowaad waa in la helaa madax danaynaysa dadweynaha u shaqaysaa sidii ay uga saari lahayd dhibaatada dadkaas ta labaad in la helo madaxaan u joogin meesha mas-uuliyiin aan u joogin inay ku hodmaan waxyaallada dadweynaha loogu tala galay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi guddoomiyaha guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna qayb ka yahay barnaamijkeenna wacyigelinta dabaysha qodobada kale ee aad barnaamijkeennan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino waraysiyo xambaarsan aragtiyo aannu ka soo ururinay qaar ka mida ganacsatada dadweynaha siyaasiyiinta iyo ardayda soomaaliyeed ee magaalooyinka nairobi hargeysa iyo garoowe oo ku aadan cudurka dabaysha waxaa kalooad maqli doontaan xubintii wacitaanka dhegaystayaasha ee barnaamijkeena qaybtii aragtida dadweynaha iyo weliba guuxa dadweynaha ee toddobaadkan aannu ku eegayno sharciga ammaanka iyo argagixisada la dirirka ee dhowaanta uu meelmariyey baarlamaanka kenya magaalada gaarisa ayaanu barnaamijkaasi ka iman doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii lixaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama horaan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ururka al-shabaab ayaa sheegay in afar nin ay ka dambeeyeen weerarkii maalintii khamiistii lagu qaaday saldhigga ciidamada amisom ee garoonka diyaaradaha muqdisho idaacadda ururka al-shabaab ayaa sheegtay in mid ka mida ragga weerarkaasi qaaday uu u dhashay dalka kenya weerarkan dhacay maalintii khamiistii ayaa la sheegay inay ku dhinteen dhowr ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ee weerarkaasi soo qaaday dowladda soomaaliya iyo amisom ayaa sheegay inay baadhitaan ku hayaan sidii ay ugu suurto gashay al-shabaab inay xaruntaasi aadka loo ilaalinayay ay weeraraan
madaxa wakaaladda dalka indonesiya u qaabilsan baadigoobka iyo gurmadka ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaaradii la waayey ay ku jirto badda gunteeda bambang solisieto ayaa saxaafadda u sheegay in diyaaraddan oo ahayd nooca loo yaqaanay airbus saddex boqol iyo labaatan ay siday boqol iyo labiyo lixdan rakaab ah taasi oo loo malaynayo in ay dhacday axaddii baadigoobka diyaaradda ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay walaacsan yihiin dadkii qaraabada la ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa waxaana hawsha baadigoobka ka qayb qaadanaya diyaarado iyo maraakiib ka socda dhowr dal oo caalamka ka mid ah oo uu maraykanku ka mid yahay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in heshiis dhinaca nukliyerka ah oo lala gaadho iiraan uu suuragel yahay islamarkaana uu noqon doono tallaabadii ugu horeysay ee dhabaha u xaadhay karta xiriir qaraweyn oo dhinacyada diblomaasiyadda ah oo labadaasi waddan ay yeeshaan waraysi uu siiyey raadiyaha n p r ee dalkan maraykanka ayuu master obama waxa uu ku sheegay inuu ku rajo weyn yahay in shaqaynta iyo wada xidhiidhka labadaasi dal uu soo wanaagsanaado iyadoo oo iiraanna ay xaqiijiso in barnaamijkeeda nukliyerku uu noqdo mid nabadgelyo cunaqabatayntana laga qaado dhaqaalaheeduna uu kobco iyo tehraan oo bulshada caalamka dib u xula qaybsata baarlamaanka dalka gariiga ayaa markii saddexaad ku guuldaraystay inuu madaxweyne soo doorto waxaana taasi ay keenaysaa sida sharciga dalkaasi dhigayo in doorasho aan xilligeeda la gaarin la qabto arrintan ayaa walaac badan ku haysa beesha caalamka gaar ahaana midooda yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka oo iyagu dusha kala socda barnaamijka badbaadada dhaqaalaha liita ee gariiga doorashadan ayaa haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa inay ku soo baxaan xisbiga mayalka adag ee midigta fog ee sayraysa xisbigan ayaa laga cabsi qabaa in uu wax ka bedelo ama uu ka baxo heshiisyadii deynta lagu siiyey gariiga iyo siyaasadii guntigiijiska ahayd oo aanay shacabka dalkaasi jeclaysan
waa hagaaga akhyaartana dhegaysanaysaay waxaanu gudagelaynaa barnaamijkeennii aad caawo kala dhegaysanayseen ee wacyigelinta cudurka dabaysha haatan muqdisho qaar ka mida ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibanaya halista cudurka dabaysha iyo doorka bulshadu kaga aadan la dagaalanka cudurkaasi iyo bulshada oo si buuxda tallaalka u dhaqangelisa waryaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan soo diray
qaybo ka mida ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay halista cudurka boolyada qaabka lagu ciribtiri karo iyo doorka ay arday ahaan iyagu ka qaadan karaan suulinta cudurka dabaysha waxaana ardaydan oo wax ka barata jaamacadaha banaadir iyo joogkay ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan xanuunka boolyada iyo waxyaabaha ay ka fahamsan yihiin aweys colow waa arday dhigta jaamacadda banaadir bukaanada oo boolyal ildaran waxaan ku arkaynaa inay leeyihiin lug naafo ah gacan naafo ah waxaas dhanna waxawaay wax laga hortegi karo oo ugu fudud oo laga hortegi karana uu yahay tallaal dabcan dadkeennana waa garan kartaa tallaalka waxa ay ka aaminsan yihiin waxay u arkaan inuu yahay dhibaato leeyahay laakiin annaga taas mar walba awareness guudaa ka bixinaa sidoo kale sacdiye maxamed oo ka mid ah ardayda jaamacadda joobkey ayaa qeexday aragtideeda ku aadan cudurka boolyo iyo sida lagu ciribtiri karo horta marka hore waa ku mahadsantihiin inaa ka hadashiin ama aad soo qaadatiin cudurka boolyo waayo cudurka boolyo waa cudur aad khatar u ah wuxuuna keenaa ferus aa keeno marka cudurka boolyada wuxuu naafeeyaa central nervo systemka maadaama ay naafoogayso qof qayb ka mid ah jirkiisa in yacni laga hadlo boolyada aad ayay muhiim u tahay waxaa looga hortegi karaa in la sameeyo wacyigelin badan iyo immunisation horta in la sameeyo talaal sidaas ayaa looga hortegi karaa iyo waxyaabo badan siminaaro badan in la sameeyo dadka la wacyigeliyo dadka maadaama aysan ogoleen in la sameeyo talaalka ay wax kale ka aaminsan yihiin ardayda tilmaamaha ka bixisay waxyeelada cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah cabdi cabdulaahi ibraahim oo isagu xusay in cudurka boolyada uu naafeeyey dad badan waxaana uu hoosta ka xariiqay in cudurka lagu baabi'in karo oo qura iyadoo lagu qaado olole aan loo kala harin cudurka boolyada ma aha cudur skers ah ma aha dabcan waxaa inooga filan inta uu naga naafeeyey oo bulshada ka mid ah oo magaalada ordayso oo runtii growth national productionkii hoos u dhigaya waxsoo saarkii dalka oo ay ka mid tahay in maxay ahayd dad badan ay naafo noqdaan oo shaqadii iyo reerkii iyo dadkii ku howlanaa in maxay ahayd dadkaas ay wax ka sugaanna gabay waa runtii cudur saamayn weyn ku yeelanayo habdhiska ugu wanaagsan uguna maxay ahayd shaqada weyn ee jirka bani aadamka uu ka mid yahay central system ama c n s meesha loo yaqaano waxyeeleeya taa oo qofka ka dhigayso in ugu dambayntii uu noqdo cad hilib oo meel iska yaallo oon shaqaysan karin waxna qabsan karin in loo gargaaro mooyaane fikrad ahaan waxaa loo ciribtiri karaa in la sameeyo waxa loo yaqaano mass cambaign ama in olole aan loo wada harsanayn oo loo wada dhan yahay la qaado taas oo ay ugu horeyso in la sameeyo intersectoral collaboration waxa loo yaqaano oo wasaaradda maxay ahayd caafimaadka ay ka qayb qaadato ururada rayidka iyo kuwa kale oo bulsho iyo hay-adihii samafal iyo waxaasoo dhan ay ka qayb qaataan annaga oo ardayda aan ugu horeyno in maxay ahayd aan ka wada qayb qaadano sidii loo ciribtiri lahaa cudurkan aan idhaahdee waase jaaniska keliya aan haysano in aan talaalkaas aan la beegsano haddaba maadaama cudurka dabaysha uu yahay cudur dhibaateeya caruurta da-dooda ka hooseysa shanta sano ayaa su-aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay sidee lagu kordhin karaa howlaha wacyigelineed ee la xidhiira halista boolyada door intee la-eg ayayse ka qaadan karaan ardayda soomaaliyeed waa kan xasan mawliid oo cabiraya ra'yigiisa arrintaasi ku wajahan
maadaamaysan dhaqaale bixinaynin doorka ugu muhiimsan ay ka qaadan karaan waxay wacyigelin in ay waxay barteen ay cudurka ka fahamsan yihiin in ay bulshadooda ay u gudbiyaan islamarkaana si volonteriya oo la shaqeeyaan marka laga shaqeynayo barnaamijka talaalka islamarkaana ay guri walba aadaan ayna u sheegaan in ay waxtarka ay leedahay talaalka islamarkaana ay guryahooda mar walba qoyskooda ka bilaabaan bulshaweynta soomaaliyeed waalidiinteena dhammaan waxaan kula talinaynaa in ay talaalka qaadaan ardayda ka hadashay khatarta cudurka dabaysha iyo sida uu ugu baasan yahay meelo badan oo ka mida gudaha dalka ayaa waxaa ka mid ah xasan macalin oo isagu si gaara diiradda u saaraya faa'iidada dhibcaha tallaalka ka hortagga cudurka boolyada ay u leeyihiin carruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay arrintaasi ugu baraarugsanaadaan horta tallaalka ma keeno wax la yidhahdo waxyeelo ee faa'iido ayuu leeyahay qof walba bani aadam ah marka adiga waa halis aad aragto ama bir ama waxyaaba ama tooriyada waa ka fogaata haddii viruska aadan arkaynin si aadan u arkaynin uu ku dhaawacayo waxaa jira waxyaaba aadan arki karin haddana ku dhaawaci karo virusku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aadan arki karin haddana ku waxyeeleeya marka bulshada waxay uga hortegi kartaa ama aan ku caawinayaa laga bilaabo qoyskayga iyo shakhsiyadayda iyo caruurtaanadaba in cuniga la tallaalo sababtoo ah tallaalkaas wuxuu kortegaya viruskaas ama boolidaas waxay keeni lahaa bulshadan insha allahu tacaala wax badan buu ka qaban doonaa wanaagna waaye xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waryaheena magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa isna mikrofoonka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mida ganacsatada magaaladaasi si uu wax uga weydiiyo wacyigooda ku aadan cudurka dabaysha iyo faa'iidada tallaalka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan maxamuud maxamed horyaal foonis garowe xanuunkan waxaanu arkaa inuu yahay xanuun khatarah oo dilaa ah oo u baahan in laga hortago si aadana looga dadaalo si uusan ummadeenna iyo dhallaankeenna u baabi'in xalkiisu marka wuxuu noqonayaa in laga dadaalo oo dadku ay fahmaan qaabka iyo haddii ilaahay kuu roon yahay sida loo baahan yahay in loogu dadaalo inuusan ina ku faafin oo ay haddii ilaahay kuu roon hooyooyinka iyo aabbayaashu ay ka dadaalaan inaan cudurkaasi carruurteenna uusan baabi'in
laakiin waalidiin badan waxay u arkaan inuusan tallaalkoo kaleeto ay dhibaato u tahay ubadkooda
niyow taasi waa problem jira oo dhibaatada ugu weyn oo hadda ka hor imaanaysa waxaa weeye dadka hadda tallaalka wada waa dadkiioo aan fahansanayn waxa ay tahay haddii ilaahay kuu roon yahay barnaamijkan boolyada lagaga hortegayo marka waxaa fiicnaan lahayd dadku inay ururo la sameeyo dadka ku wacyigeliya inaan haddii ilaahay kuu roon yahay dadku aysan la fahansiiyo waxaan waxa ay yihiin ujeeddada laga leeyahay iyo haddii ilaahay kuu roon yahay waxa sida looga hortegi karayo qaabka bismillahi raxmaan raxiim ugu horrayn waxaan salaamayaa bahda v owda ka socota nuux muuse birjeeb magacayga aniga waxa la yahay cabdicasiis faaraxgaas waxaan ahay ganacsada garowe waxaana ka mid ahay sariflayaasha boolyada maxaan ku rahdaa waa cudur jiro weeye maxaan ku rahdaa laakiinse hadda waxyaalahaan isleeyahay waa u socon leedahay wax ka mida dadkii aan khibrad u lahayn maaragtay ama tiimka caafimaadka ahaa haddan ama dadweynihii oo maaragta khibrad badan u lahayn arrintaas marka waxaan odan lahaa waxaa laga gudbi karaa caqwadaha taagan in maaragtay loo sameeyo dadka wacyigelin iyo maxaan ku rahdaa dadka waxaan loo dhiibiyo laftigooda maaragtay in loo tababaro oo shaqaalaha caafimaadka cudur ahaan waa dareentay inuu cudurka dhib badan yahay maxaa is leedahay waa looga gudbi karaa ha waa jiraa cudurka cudurka waa dhib badan yahay maxaan ku lakiinse waxaa looga gudbi karaa wixii maxaan ku dad experience waayo aqoon u leh in la helo loona tababaro maxaan ku radaa shaqaalaha ka shaqaynaya waxa kan maarta siday dadka u qancin lahaayeen waxa ay wadaan wuxuu yahay si ma garanaysaa laftigooda inay ogaadaan oo maadaama waddanka waddan burburay uu yahay shaybaar saxana maaragtay waan jirinoo hadda dadkii wixii maraan kalsooni xumo badana dadka ay hayso marka waxaan isleeyahay arrimahaasna waxaa looga gudbi karayaa iyadoo dadka arrimaha caafimaadka ku shaqada leh ay maarata dad experience u yihiinoo waxaan aqoon u leh si ummaddii loo gaarsiiyo maxaan ku rahda cudurka halista uu leeyahay magacay waa maxamed cali maxamed waxaan guddoomiye ku-xigeenka degmada garowe cudurka boolyada waa cudur jira oo baahay in badana ay dhakhaatiirtu ka hor tageen oo la dagaalameen oo dhan waa cirib tirne haddana ay xarsan yihiin waana cudur khatarah wuxuu u baahan yahay wacyigelin badan in laga sameeyo oo bulshada la gaarsiiyo beled iyo baadiyaba si ay looga hortago loona helo dhakhaatiir aqoon u leh waa hawshaa xallin ka dhah markaasna bulshadii oo wacyi gashan dadkii oo aqoon u leh ayaa looga hortegi karaa cudurka haddii aan intaa la helin wuxuu yeelanayaa caqabado badan iyo inuu sii taagnaado bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa yaasiin maxamuud tafe sbeer baarti bixin ka shaqeeya wallaahi cudurka dabaysha waa cudur khatar ah ummadda soomaaliyeedna farakul ku haya oo cudur haddii la eegay la arkay dhibaatadiisa la arkay waa cudur ilmaha marka waxaad arkaysaa isbitaaladoo kale cudur ilma yar yaalla oo ama lugiga aan qallalan tahay ama dhinacna qallalan baraalis yahay marka dadka warsaxkona waa cudurka dabeesha ku dhacay cudurkaas waa cudur aad u khatar weeye waxaa isleeyahay waxaa looga bixi karaa haddii la tallaalo caruurtaada matalan maado si laleeya tallaalkaas waa waa wax waa laga qaban karaa dee in la tallaalo unu goobo caafimaad la geeyo unba kolley cunay fursada ka fursanayso bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa nuuridiin aadan faarax n anoo ka socda ku hadlay magaca shirkadda tay sbeer baarti haddaan u gudagalo su-aasha lay weydiiyey cudurkaasi waa cudur waxa weeye haddii la kureeyahay waxyaaba wakhtiyo badan ummadda soo hayay oo dhibaato badan ummadda ku haya dee si aad mada maqasheenna cudurkaasi qofku ku dhaco n waxa weeye wuxuu kaga bixi karaa qofku hadduu ku dhaco qof inuu curyaamo maaha dee wax kale uu kaga sii kaban kara ma laha laakiin marka hore qofka in laga tallaalo uu tallaalka cudurka uu qaato unbuu kaga fakan karaa n waxyaabaha cudurka laga qaado dee waa cudur waa virus baa keena cudurka fayraskaas oo hawada raaca qofkana waxyaabaha xiliyada uu haleeloo kale waxaa lagu- waxaa lagu dareemaa baa layidhi n qofku wuxuu dareemaa qandho wuxuu dareemaa lafa xanuun wuxuu dareemaa goortuu si jiibsadoo kale inuu soo kici waayo dhibaatooyin noocaasuu leeyahay n haddaan fikirkayga ka dhiibto cudurkaas waxaa ummadda cudurka kaga badbaadi kara ummadda oo dhan soomaaliyeed in la siiyo dadka ciyaalka soo koraya iyo dadka waaweynba haddii ay ee, awoodda aynu leenahay tallaal ummadda o dhan kafargaraya ummadda si ay u badbaado dadka uga badbaado laakiin qof uu ku dhaco inuu ku curyaamo maahay wax dawo ah cudurkaas haddee oo ilaa hadda inay soo gaarin ma jiro
wahaga kaasi waxaa wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeeb dhinaca kalena wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa gaadiidka dadweynaha waxa uu fikradahooda ka ururiyey qaar ka mid ah dadkii saaraa ee ku noolaa magaalada hargeysa waxaanay dadkaasi bixinayaan aragtidooda ku aadan dabaysha iyo tallaalka oo uu weydiiyey qaar ka mida rakaabkii baskaasi saarnaa
haatan waxaan ku suganahay een, goob ka mida goobaha ay dadweynuhu gaadiidka bulshada amaba dadweynaha ay ka raacaan ee, basaska gaar ahaan iyo waxaan ku suganahay istaanka basaska ee magaalada hargeysa Een, ee, gaar ahaan basaska u baxaa een, xaafadda jigjigayer een, waxa aan gudageli doonaa is- baska gudihiisa waxaanaan su-aalo weydiin doonaa dadweynaha kala duwan ee ku sugan baska gudihiisa islamarkaana afkaartooda iyo aalaadooda ku saabsan ama ku aadan cudurka dabaysha ayaan wax ka weydiin doonaa Een, ugu horreynba haddaan kaga soo bilaabo xaggan een, magacaaga muxuu ah maxamed cali cabdilaahi waayo maxamed carab een, maxaad kala socotaa cudurka dabaysha muddooyinka ugu dambeeyeyba een, eh, ka socda deegaano kala duwan oo bulshada ka mid ah iyo weliba dhulka soomaalida waxaan u malaynayaa iminka cudurkaasi inuu aad wadanka looga dabar jarayo hawl badan ayaa laga wadaayoo taasi juuli badan ayaa la geliyey taa macnaheedu waxa weyaan wasaaradda caafi wasaaraddan hay-adda w h o iyo wasaaradda caafimaadkuba dadaal weyn ayay geysteen waxaa la leeyahay halkaa ka sii wadaa waayahay een, de- muddooyinka ugu dambeeyeyba uu socdaa een, dadaalo badan iyo howlo badan baasaa tilmaantayba la sameeyey Een, say kuugu muuqataa een, dhibaato inta leeg bulshada ku haya ma ku muuqataa inuu dhibaato ku hayo wallaahi iminka de kolley waxa wey- wey- wey- inay jiraan in kale waa dee wa- dadku way is- isku war iskama hayaan laakiin iminka bahalka xoog baa dalaalka maaragtay si baan cudurkaasi si xooga ayaa een, loogu maaragtay loogu mashquulsan yahay in wax laga qabto moogta in la xakameeyo aad baa markaa hawshaasaa u socotaa horta xagga dadaalku laakiin dee kolley way dhici kartaa in laga heli karo dad ay ay- een, qabayba kare ka bahalka maxaa la ydhahdaa dabaysha waagaag horeen ugu soo socon doonaa een, gaariga gudihiisa een, adigana magacaa muxidiin maxamed xasan barela magacayga waayo muxidiin een, haatan baskaynu ku sugannahay gudihiisa een, een, adise kugu muuqataa ama een, maxaad ka aqoon ka leedahay amaba aad kala socotaa cudurka dabaysha cudurka dabaysha waxaan u arkaa horta een, wasaaradda iyo dowladdu aad bay u- dadaalkii aad buu u fiican yahay laakiin bulshada aad buu hayaa waan un aaminsanahay maxaa keenay bay kugu muuqataa in bulshadu saa u hayo Een, meelahan makhaayadaha laisku yimaado ayaa badanaa ayaa laisku qaadsiin karayaa oo waxa weeyaan dhowr iyo toban qof baa meel yaroon aqaan iskugu imanayo oo halkaasay ayaan u malaynayaa in laisku qaadsiin karayo Een, tallaal baa socda weli ma ka qayb gashay howlaha ololaha tallaalka iyo maaragta haa waan waan arkay talaalka waan arkay een, siminaarana waan ka qayb galay waayahay een, maxaa ku- maxaa kaaga soo baxay middooyinkaasi siminaarada iyo tallaalka iyo ololayaasha aad ka qayb gashay waxaa iga soo baxay een, dadaal badan baa jira horta xagga dowladda dadaal badan baa jira laakiin bulshada dhallinyarta weliba aad baan u malaynayaa in haddii la baadho waxyaaba badan laga heli lahaa waayo tusaale ahaan maxaad uga jeedaa waxyaaba badan laga heli lahaa marka waxaan odhan lahaa een, dhallinyarta waxaan odhan lahaa bal ha isbaadhaan haddii een, ay isku arkaan qof badan iyo waxaa inay inay isbaadhaan waa la isqaadsiin karaya meelahan la fadhiistaa ayaana anu sabab aanu arkaa inay inay keeni karto meelahan la isku imanaya ee maqaayadaha Ah, taasaan ugu malaynayaa waaye een, dhinaca kale aynu kuusii soconaynaa een, nin kale odaya isna ka mid a een, dadka saaran baska een, magacaaga axmed maxamed cumar faarax axmed maxamed cumar een, cudurka dabaysha weli adiga ma ma- ma aragtay qof ay cudurka dabaysha ku dhacday cudurka dabaysha wallahi waxaan u malaynayaa maqaaxyaha iyo meelaha laisugu yimaado iyo dadka meelaha buuqa way ku badan yihiin ayaa laga qaadi karaa ma odhan karaa laakiin hawsha sidaad u wadan way si aad u wanaagsan bay halkaasun kaga sii haya weli ma aragta adiga ama ma la kulantay n qof cudurka dabaysha ku dhacay amaba curyaamay wallaahi way badayin kuwa badan dee waynu heli karnaa haddii lasii raaco laakiin caafimaadku aad buu wanaagsan in mar kasta la- laga shaqeeyo oo aad loo daba taagnaadaa waa midh meesha ku jirta weeye waayo ad maxaad ka aaminsantahay ma inuu yahay cudur jira oo bulshadii dhibaato ku haya mise sikra mie cudur jiro wiihoo dee lamama- lagama- lagama shaqeeyanba hadduuna cudur jiro una ahayn aad baad mahadsanta waayo n dhinaca gaariga haddaynu xagga hore ugu sii soconno n adigana magacaah ismaaciil jaamac xasan waayo ismaaciil n cudurka dabaysha n siad u aragtaa in looga bixi karo amaba n bulsho ahaan ayuu looga bixi karo wallaahi iyadoo dhakhaatiirta iyo bulshada iyo cid waliba gacmaha laysqabsado oo dadaal badan laga muujiyo sidan iminkaba looga muujiyo ee tallaalka loo wado ayaa looga bixi karaa waayo n adiga ka waran n ma ma la kulantay ama ma aragtay dhibaatooyinkan iyo ololayaashan marka lagu jiro n dad uu cudurka asiibay oo inta badan uu ka dhigay naafo ama cudurku asiibay ha wallaahi waan arkay nin een, ku yar uu qalqaloociyo weliba een, maca afka uu siin iyo dheereer ka socdo gacmuhu qalqaloocaan n markaa waxaad is leedahay bulshadiina waa inay ka qayb qaadato oo dee si guud loo wada galo hawshaasi looga baxo mise siyaabo kalead aaminsantay looga baxo maya iyadoo bulshaduna ka qayb qaadato oo wasaaradda caafimaadkuna aada u dardargeliso aymaal ayaa looga bixi karaa weli ma la kulantay kooxaha tallaalaya waxyo weliba ololayaashan iyo qaabkan loo socda ma ka qayb gashay oo ma la kulantay haa een, in badan waan qaadaa tallaalada qoladan tallaalka ee wax tallaasha waan qaadaa
kaasi waxau ahaa waryaheena cabdixakiin maxamuud sirwac oo magaalada hargeysa gaadiidka dadweynaha mid ka mid a kula kulmay dadweynaha halkaasi saarnaa si uu uga waraysto wacyigelintooda iyo fikradda ay ka haystaan eh, tallaalka cudurka dabaysha halkaad nagala socotaana waa v o a siyaasiyiinta dalalka ka soo soo koraya iyo kuwa geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto qaarkood ayaa lagu eedeeyaa inaanay xil weyn iska saarin waxyaabaha asaasiga u ah nolosha dadweynaha sida waxbarashada iyo caafimaadka laakiin ay isku howlaan siyaasadda iyo abuurista dhaqaale u gaar ah oo ay ku gaaraan mas-uuliyadda ay shacabkooda u hayaan waryaheena magaalada nairobi ayaa arrintaasi ka weydiiyey xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi oo ah gudoomiyaha guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka soomaaliya oo oo yaasiin cabdi wardheere uu kula kulmay halkaas
yaasiin su-aashani waa su-aal aada iyo aada u culus oo muhiima waxaan isleeyahay afrika cuduradan in laga tirtiro waxay u baahan tahay saddex arrimood in la helo xalkoodii midda koowaad waa in la helaa madax danaynaysa dadweynaha dalkaas oo u shaqaysaa sidii ay uga saari lahayd dhibaatada dadka haysata ta labaad in la helo madaxaan u joogin meesha mas-uuliyiin aan u joogin inay ku hodmaan waxyaalada dadweynaha loogu talagalay oo dantooda uun ku fushadaa ee la helo kuwa dhinaca kale u adeega oo dadweynaha wax ugu qabta ta saddexaad waxa weeye da- in la helo dadweyne iyo madax dowladeed oo kalsooni isku qaba oo dadweynuhu ku kalsoon yahay arrimahaasi intay maqan yihiin cudurrada tirtiristooda way adkaanaysa meelo badan oo afrika ka mid a oo ay soomaaliya ku jirto ayaa xilliyo kala duwan laga ciribtiray cudurrada faafa gaar ahaan dabaysha iyadoo la adeegsaday farsamooyin iyo qorshayaal xilliyo go-an leh oo jadwalkooda la meelmariyey haddaba maxaa xilliyadaasi loogu guulaystay oo ma haatanna walwalka faraha badan siyaasiyiinta uu cabdi xaashi ka mid yahay ay uga muujinayaan inaan afrika laga ciribtiri karin isagoo arrimahaasi ka hadlaya cabdi xaashi cabdulaahi mar kale waa kan
waxaan isleeyahay hadda soomaaliyaan anigu hadda ka hadli karaa oo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii intii aynaan gelin dagaalkii aan etoobiya la gallay dowladdii wakhtigaa jirtay waxay ahayd dowlad saddexdii arrimood een hadda sheegaya ee dhibaatada keenayay ka madax bannaan bay ahayd muddadaa iyada ah waa lixdan iyo sagaal ilaa toddobaatan iyo toddoba taasi daliil cad waxaa u ah cudurkan booliyada wakhtiga waa laga tirtiray dalka waxaan kuu sheegayaa marka ay madaxda dowladdu iyo dowladdu guud ahaan ay isu taagto inay dhibaatada dadkeeda haysata ka saarto oo ay noqoto mid u adeegta dadkeeda waxaan shaki ku jirin waa la tirtiri karaa tusaale cadna arrintaas soomaaliya u ah
hay-adaha caafimaadka iyo kuwa markaasi iyagu qaabilsan een, siyaasad dejinta haddii ay iskaashadaan waxaa laga guulaysan karaa dhibaatooyin fara badan oo daawooyinka aan tayada lahayn iyo gaboodfallada ganacsatadu ay ku hayso bulshada marka caafimaadka laga hadlayo si loo ciribtiro cudurradaasi iyadoo soomaaliya ay ka mid tahay meelaha dadka inta badani ay reer guuraaga yihiin oo meelo badan kaabayaasha dhaqaaluhu aan sidii la rabay aanay u dhisnayn si haddaba arrimahaasi oo dhan wax looga qabto majaraha siyaasadeed ee ku wajahan dhinaca wacyigelinta iyo talasiinta isagoo ka hadlaya cabdi xaashi cabdulaahi mar kale waa
waxaan ku leeyahay yaasiinow haddii ay dowladdu noqoto dowlad u adeegaysa dadkeeda waxaan shaki ku jirin wax fara badan waxay ku samaynaysaa kontarool dawada la keenayo way kontaroolaysaa oo waa inay noqotaa dawo caafimaadka wax ka taraysa oo cudurka qofkaa loogu qoray inay tahay dawo ka dilaysa inay noqoto oo la kontaroolo waxaa kale ee jira in la sameeyo m c h o tiro badan oo tuulayaasha loogu tago dadweynaha sababta waxaa weeye afrika dadkeeda badankiisu waa reer baadiye jidad ma leh me iskuulla ma leh meel caafimaad ma leh kolkaa waa in la helaa wixii dadka reer guuraaga ah loogu tegi lahaa ee lagu gaarsiin lahaa caafimaadka iyo tallaalka lagu gaarsiin lahaa waa in la helaa waxayna noqonaysaa dowlo saddexdii arrimood ee aan soo sheegnay ka madax bannaan oo ah midoo adeegta dadkeeda
xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ah guddoomiyaha guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka soomaaliya oo u warramayay waryaheena yaasiin ciise wardheere
waa hagaag dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah in aad noo soo qortaan afkaartiinna ku aadan sidaad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee bolio fadlan noo soo sheega waxaad jeclaan lahaydeen ama ee aad ku soo kordhin lahaydeen barnaamijka amaba aad daliilisha u haysaan ee ku jira barnaamijka fikradihiina noogu soo dira emeilka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news com idinka oo qoraalkiina ciwaan uga soo dhigaya fikradaha bolio sidoo kalena haddii aad jeceshiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a uu ka mid yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabayshu soo qor telefoonka lagala soo hadli karo iyo magacaaga haatana kusoo dhowaada qeybtii wicitaanka ee barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha oo toddobaadkan marti ay ku tahay ifraax muuse jaamac oo ka tirsan ururka bisha casi somalilan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeenna cudurka dabaysha waxaana marti inoogu ah ifraax muuse jaamac oo ka tirsan ururka bisha cas ee somalilan ifraax waxay nala wadaagaysaa ololayaasha caafimaadku door nooce ah ayay ka qaataan shaqaalay ifraax ibal marka ugu horraysa haddaan ku weydiiyo mihnadan caafimaadkaad ku dhex jirtaa bisha casna ood ka shaqaysaa bal haddaad sawir kooban iga siisid shaqadan bal caafimaadku markaan guud ahaan eegno door intee la eeg bay dadka shaqa abuur u samaysaa dhallinyarada gaar ahaan waxaan odhan karaa shaqada caafimaadku waa meelaha xagga shaqa abuurka ugu xoogan marka la eego waddanka somalilan haddaad eegto maxaayday iskuullada ama waxbarashooyinka laga soo baxo meelaha markiiba ay dadku shaqo helaan majority waxa weeyaan caafimaadka iyo dadka bartay marka maxaa maxaad ku sababeynaysaa inay taasi jirto waxaan ku sababeynaya hadii jeer caafimaadku waa halka ugu nugul ee ay maxay ahayde baahida ugu badani ka jirto wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha ugu xooga badan wadanka marka la eego hay-ado badan baa iyaguna jira oo ka caawiya dadka maxay ahayde mashaariicda ama halasidaye ha ahaato ama wasaaradda caafimaadka ay la shaqeeyaan ha ahaatee sababtaa darteed ayaa kamisa maadaama uu caafimaadka qof kasta u nugul yahay in awood badan ay dawladdu saarto sida humanitarianka haydahan ka shaqeeyaan ay awoodda saaraan sababtaa darteed ayaa shaqada looga helaya waan gartay n marka xageeba hata tusaale ahaan dadkan waxaa jira xiliyada ololayaasha gaar ahaan dabaysho kale haddaan kasoo qaadno ololaha dabaysha dad badan baa la saaraa marka dadka qaybtoodba waxay qabtaa inay aad u baritaarto ama u gacan siiso inay bal ugu yaraan xilligaa ololuhu socdo ay dad badan shaqo u abuurto arrintaas ma jirtaa iyadu a arrintaas way jirtaa waa run dad badan baa ka faa'iideysta shaqaala ee waxaa ka faa'iideysta dhalinyaro badan oo tababaro la siiyo aqoontooda inta kor loo qaado goob kastay joogaan hadday caasimada joogaan degmada degmooyinka hadday joogaan ilaa tuulooyinka ugu hooseeya hadday joogaan waa laga qayb galaa dad badan baa ka qayb gala kana faa'iideysta kana helaa dhaqaale mid ka mida mid ka mid a dhegeystayaasha oo ku sugan dalka maraykanka ayaa khadka telefoonka eh, ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiya ifraax baa marti nooga ah oo ka tirsan bisha cas kuna sugan hargeysa En, su-aashaadii ama fikradaada magacaygu waa mikaaiil ismaaciil farjad haddan ku salaamaya iyo ifraax waxaan walaal doonayay bal inaan ogaado dadkan marka tusaale ahaan oladaha caafimaadka oo kale waxaa ugu badan oo inta badan aada usoo noqnoqda tallaalka dabaysha sida iminka ismaaciil ka dhawaajiyey marka dadkaas oo kale markaad shaqaalaynaysaan ma un yacni dad gaara jira oo mar walba un loo yeero idin diiwaan gashan se open interview baad samaysaano dadka qaabkaasa ku xulataan En, haddaan kaa dhex galo en, dabcan bisha casi iyadu toos uma shaqaaliso dadka ololaha caafimaadka laakiin ifrax bal waxay fikradda naga siin kartaa dadkan magara marka la xulanayo kale macnaha hadday fikrad arrintaa dhinaca shaqaaleynta oo kale En, ifrax makail aad baad umahadsan tahay maxay hayday siduu ismaaciil noo sheegay maxay hayday bisha casi kama shaqayso maxay hayday dabaysha iyo inay macnaha dadka shaqaaleyso laakiin isaga oo programkii caasimada ku dhex jira haddana waxaa odhan karaa waa sarkal oo gaar buu taagan yahay shaqaalo gaara maamulkiisa iyo maxaade maareyntiisa ayuu leeyahay marka waxa weeyaan dadka waa la tababaraa shaqaale shaqeeya oo ka mas-uuliya way jiraan ilaa heer degmo waxaa jira shaqaale una tababaran loona xil saaray oo ka shaqeeya oo ku magacaaban talaalka dabaysha waxaa kale oo jira dad la tababaro oo ilaa heer xaafadeed ama miyiga meelaha aan shaqooyinka kale ee caafimaadku badanaa aada u gaadhin meel kasta oo uu qof ku nool yahay talaalka dabaysha uu gaadhaa wadanka dhammaantiina uu ka fargareeyaa Waa garta.
sababtaa darteed ayaa cid kasta oo meel joogta loo tababaraa qofkii tababarkii hore qaatayna marka tababar refreshment training baa dib loo siiyaa oo hawshaa uga qayb galaa maxay halka qof joogi jiray ee uu ka baxana qofka haddana waa la tababaraa wuu galaa En, mikael waan ku noqon doonaa laakiin haddaan halkaas su-aal ku weydiiyo en, haddeer tusaale ahaan eh, idinka qudhaynu tababaraa bixisaan ama dad kala duwan baa laga yaabaa in tababar la siiyo fursad intee la eg baa dadka xirfadaas hela oo kale ay ka faa'iidaystaan markay dhulkii shaqada tagaan macnaha ma ma ku helaan shaqo oo kale talaalka dabaysha oo kale marka la eego dee qofku shaqo kuma helayo waa saa ogtiinba waa dhibco marka dhibcahan waktiga olita- ololaha talaalka in dadku ka wada qayb qaataan oo bulshadii la talaalayay ka qayb qaadato oo la baritaaro weeyaan dadkana loo siiyo marka wax nolol maalmeedkooda marka meel dee shaqo eh, joogto ah oo dabayli ka socotaa ma jirto oo kuma helaan waan shaqo laakiin waxa weeyaan waktigaas iyagoo bulshadoodana caawinaya ay shaqo ay ka shaqeeyaan isla markaana wixii loo siinayo birdm ama nolol maalmeedkooda la siiya waxaan ula jeedaa en, bisha cas oo kale waxaa laga yaabaa dadka qa- inkastaan afkeedin rasmi uga hadli karin haddana waxaa jira mararka qaar in tababaro la bixiyo oo ururada bisha cas ay ka mid tahay ama ururada kale ay bixiyaan tababaro ka baahsan en, oo meelo kala duwan taabanaya oo en, eh, dhalinyaro badan la tababaro oo tusaale ahaan waxyaabo kala duwan laga tababaro marka dhalinyarada la siiyo xirfadaha iyagu horta shaqo ma ku helaan oo taa qudhida ma abuurtaa en, eh, wax shaqa ah ha haddaan usoo noqdo bisha cas way jiraan dad ay tababaraan kawaase ma ahaato farsamo shaqa ha ahaato ama ha ahaato howlaha iyaguna ka socda goobahaasoo dadku ay tababara ku qaataan dabadna way abuurtaan dad badan oo bilaha cas wax ka bartay isla markaana ay u furantay jidkii waxbarashada u- wax ay aqoontooda u mari lahayn oo aqoontii kor- soo kordhi sii kordhisay iminkana shaqooyin fiican haya way jiraan wadanka waan gartay hayada kalena lama iskaa ifraax waxa kaloon oo walaal weydiin lahaa in kusoo gabagelin lahaa walaalo miyay jirtaa maxaa ugu badan oo caqabado marka barnaamijyadaas oo kale aad wadaan dadka idinkaga yimaada kolley n haddii aan eego xagga talaalka dabaysha oo awood badan maxay ahayday n hawsha markii hore uu mawduuceenu ku saabsanaa haa waxa weeyaan n inkastoona anagu ka shaqaynin marka hadee la shaqa maxay ahayday shaqaaleyn maaha ee hawsha la fulinayo loo diraayo haddii uu qof maqnaado dad badan baa awood soo saaro doona inay galaan dhalinyarada ha u badnaatee marka taas caqabado way ka imanaysaa oo maxaday had iyo jeer buuquu ka yimaada baabuuro ayaa jira kaltama iyaguna taasoo iyaguna mararka qaarkood de xagga managementka culeyskaa keena xagga maamulka iyo maareynta dadka ku hawlan talalka dabaysha laakiin de shaqa marka shaqo la qabanayo ay caqabad timaadaan shaqa la-aanteed caqabad ma jiro horta waxaan aada u jecelahay inaan idin xasuusiyo imika caafimaad tababar yar oo laqaato lagu shaqo tago uu ka baxay waxaa jira iskuuladii caafimaadka kordhay waxaa jira jaamacado badan oo maxaada ku ku hawlan tababaradii caafimaadka islamankaana waxaa barbar socda dadkii caafimaadka ahaa ee ama iskuullaha ka jaamacada ha kasoo baxaan ama haqaado digr dibloomaba ha kusoo baxaan tababaro aqoon kororsiya oo ayaa jira garab socda marka maxay hayday taas fursadaha caynkaas ayaa wadankii ka jira horena waa looga tallaabsaday in seminaariyaro kilidii lakaa lagu shaqeeyo
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa nagaeg xubintii wicitaanka ee barnaamijka cudurka dabaysha ay v o a ugu tala gashay waxaana martii noogu ahayd ifraax muuse jaamac oo ka tirsan ururka bisha cas ee somalilan qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinayay tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
goordhow dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qaybtii lixaad ee sheekadii lama huraan balse aan ku horreyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan sharci dhinaca ammaanka ah oo dhowaan meel mariyay baarlamaanka kenya wariyahan magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynaha waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o e-da ay ugu talagashay in ay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaynu toddobaad waliba idinkaga soo gudbin doonaa mid ka mid ah magaalooyinka geeska afrika iyo dalalka ay soomaalidu ku badan yihiin toddobaadkana barnaamijka wuxuu si toosa idinkaga imaanayaa xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed faarax shire qodobka dhegeystayaashaynu la wadaagi doona ayaa waxauu noqon doonaa sharciyada cusub ee amniga ee dalkani kenya laga hergeliyey iyo weliba dareenka dadweynaha dalkani kenya ay ka qabaan gaar ahaan soomaalida ku dhaqan gobolkani barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayo magacayga waa bashiir goondari waaye aniga waa ibraahim xuseen diiriye waa cabdifatax aadan cabdi magacayga waa yuusuf cabdigaarane waa tahay dareenkiinu muxuu yahay aad aad ka wada hadlaysaan iminka wallaahi aniga kabashiir ahaan dareenka anagu waxaan u arkaa biilkan hadda la mariyey baarlamaanka u baasmareeyey madaxweynuhu u saxiixay gebi ahaanba muslimiinta ama kenyaanka inaysan wax maslaxaba ugu jirin sidaasaa ana aragti ahaantay iyo hadalhaynta ugu badan ee gobolkan waqooyi bari wiigan hadda midda wareerisay waa intaas sidaan u arko waa tahay ibrahim adiguna dareenkiina annaga sida runtii hortu waxaan cabsi iyo walbahaar aada u weyn baan ka qabnaa biilkan hadda ay dowladda jubilee ay marisay sida runtii horta annaga waxaan kusoo jirnay northern part of kenya haddaan nahay waxaan soo marnay dib u dhac aada iyo aada u badan waxaan aragnaa hadda inuu maadaama devolution governmentan hadda aan ka faaideysan lahayn oo dhaqaale iyo waxyaala badan aan ka faaidi lahayn waxaan aragnaa inuu nagu yahay carqalad abwaan hay adiguna okay shirow runtii ani horta nin walba wuxuu ka hadlayaa dareenkiisa iyo ma aragtay waxa uu ma aragtay uu ka fahamsan yahay biilka laakiin dabcan ani ahaantay waagi hore ee biilka la marinahay ayaanta biilka la marinahay aad baan oga naxay maaragtay aad baan oga murugeysnaa sidii culummadii iyo maaragtay shacabkii reer gaarisa ee oga naxeen oo kale laakiin dabcan markii biilka aan si fiican usii dhexgalay oon akhristay oon waxyaala ka ogaaday waxaan arkay carqaladtaa usi weyn inuusan u keenaynin maaragtay aad umaadsantay waa tahay yuusuf cabdi gaarane adigu maxay kula tahay dareenkaaga iminka aad ka naqaashaysaan anu dareenkay wuxuu ila yahay siduu dadka ay ka qabaan reegaaris weliba khaasatan soomaalida wax soomaalida keli ataagay inuu yahay maxaan u malayn waa hore islii dhibaataa ka dhacday oo weysgeed markuu dhibka ka dhacayay dadkii loo qabqabtay ay boolis ataaggaranaysay wuxuu ahaa soomaali buu ahaa hadda haddii la dhaho magacan hadda ay dadka bixinayaan oo laleeyahay terrorist waxaa laleeyahay hal ataago hal la raadiy haddii la dhaho waxaan u arkaa in soomaalida keli uu caqabad ku noqon doono soomaalida unbuu noqon doonaa soo booliskan hadda awoodda la siinayo waxa keli ataageranayaan soomaalida unbuu noqon doonaa waa teed baad umahadsantahay ibraahim waxaad sheegtay inuu caqabad ku yahay yahay iminka dowladaha aad hesheen bal noo fasir qaabka u caqabada u noqonaya wuxuu carqalad noogu noqonaya waxaan u arkaa anay xagga dhaqaale ahaan inoo maadaama ay maaragtay annaga hadda dhaqaalaheena uu ka imaanaya national government oo khasnada eh, centralka uu ka imaanaya dhaqaalaha annaga Eh, waxay ila tahay in carqalad xaggii maaragtay infrastructure iyo waxyaalaha hadda eh, inuu nooga imaan doono carqalad saa'id maxay tahay waxyaalaha aad is leedahay sida gaarka ah dareenka kugu dhaliyey ee dastuurka ku jira waxaa dareenkii ugu dhaliya waxaa ka mid ah in ciidamada dowladda la yidhi qofkii ay ka shakiyaan in ay halkaa ku toogan karaan waxaa ka mid ah in qofka lasoo qabta ee dembiilaha ah ay maxkamad la-aan uu haysan karaan ugu yaraan sa- hal sano marka eh, dhammaan eh, waxay sheegayaan mas-uuliyiintu waa laga bedelay leeyihiin maxaa dhacay marka adigu waxa sida gaarka kuu dhibay maxay tahay waan bedelnay bay dheen kuwaasoo dil maxkamad baa qofka la geenaya maxay tahay dareenka gaarka Eh, midda hadda bashiir uu sheegay ani midba waxbaan kaga noqonaya Eh, midan la yiri midda carqalada kale annaga hadda aan ka cabsanayno ee walbahaarka weyn ugu dhalinaysa waxaa ka mid ah midan eh, sharci kala noqoshada waayo hadda sidaan ognahay ayaamahan hadda aan soo dhaafnay dad waxaa jirtaa sharciga lagala noqdo oo hadda boon ay ka wada taalo waana dhalinyaro iska shaqaysanayso magaaladan joogaan marka waxaan u aragnaa annaga inay si gooni ahaaneed soomaali haddaana naloo taageedgaran doono oo alam la dhihi doono dadkan eh, eh, sharciga lagala noqon doono waa tahay cabdifitaax haye haye shirow horta eh, waxaan u sheegayaa walaalahay horta sharciga in is- eh, akhristaan oo dib ugu noqdaan ayaan jeclaan lahaa inta badan ay ogaadaan si fiican ay u akhristaan maadaama sharciga horta marka hore waxaa lagu soo daray waxyaalaha lagu soo daray oo hadda waxyaalaha ay ka cabanayaan waa lagu soo daray sharciga uu ku jiray kadib waa la fariistay oo kolley waa isla arrin qaynuunka waa la isla dejiyey waana laga saaray wixii maaragtay muslimiinta iyo maaragtay soomaalida ku nool magaalada gaarisa ilaa is- marka dareen culus ma jira aad leedahay dareen culus ma jira aniga dhankayga hadda waxaan- haddaan sii fiiriyo dareen culus ma jiro wax mushkilad ma jira biilka wax dhiba ma keenayo saan jecla Waata, yuusuf cabdi gaarane gacanta kuu taagan maxay tahay marka eh, doodaada adigu iyo dareenkaaga Eh, ani dooda aan qabo waxaa weeyo booliista kenya markii ugu horreysayba dadka keliya ay ka shaqaynaysay xirxiraysay xabsiyaha ugu jiray soomaali buu ahaa soomaali buu ahaa waad garanayseen waddanka waad joogteen maalin hore markii dadka la raafay isli la raafayo kale gabdhaha ku dhaleen eh, eh, ku dhaleen kasaraani ku dhaleen kuwii oo hadda awood la siiyey oo liid awood baad leedihiin intaasoo saacadoodba meesha ku haysan kartiin hal albas hal sanad ruuxa haysan kartiin iniga awood haysaan waad deli kartaan laakiin waa laga bedelay taas waa, eh, eh, wuxuu ahaa hindisihii hore oo amendmentigii la sameeyey waa laga bedelaa layidhi waa laga bedelay oo la yiri oo idaacadaha waa ka maqalnay Eh, laakiin ma aaminsanin in wax laga bedelay haddii haataa laga bed- haddii haataa laga bedelay hoosgelisna waan u aragnaa waxaa kaloo meesha ku jirta booliista kenya markay dad soo qabanaysa ama dembi ku raadinayso haddii meesha waxbaa ka dhacay la dhaho hadduu qaraxa dhaco soomaali baa samaysay laakiin waxaa laga yaabaa meesha ayaa soomaalida in waxbana ka joogin waxbana waatoo kuu soo noqonaya waata shiro waxaan ku baraarujinaya walaalka yuusuf horta inuu biilka si toosa u qaabilo oo si toosa uu arko oo si toosa u akhristo uu arko wixii laga bedelay iyo biilka siduu yahay uu akhristo uu fadhiisto uu ogaado wuxuu yahay runtii aad buu oga cabanaya horta waxyaala aniga naftirkayga aan ka xumaaday oon maaragtay ka naxay baa jira marka hadda siday sheegahayaan oo qofka intii laiska qabsada laiska xirinayo ilaa iyo sagaashan maalmood sida qofka lagala noqonayo sharciga oo kale sida maaragtay meelaha lagu cibaadaysto oo weer eh, eh, eh, maaragtay la- tallaabo lagu qaadahayo oo de- tallaabo sharciga lagu qaadahayo maarata horta eh, way jirtay biilkana way ku jirtay laakiin eh, waxaa jirtay qaynuun intii la fariistay ma aragtay laga saaray oo laga saaray qadka laga bixiyey marka walaalayaasha waxaan ku boorinaya inay akhristaan biilka ay dib u eegaan oo fiiriyaan waata ibrahim haye adigu eh, waxaan dareemaya kuleel badan baa ku hay haye arrintan eh, labadan nin ee wa- walaalayaasha ay isku celcelinayaan horta ninkan cabdifitaax ee walaalkan ee uu siduu sheegay biilka waan akhriyo yiri annagoo dhan waan wada akhrin horta laakiin si runtii eh, ma- dadkii madaxdii naga korreeyeen ee minority leader iyo majority leader naftoodana studioga ay soo fadhiisteen waan wada arkayna ayagoo ka naqaashayaan eh, xag iyo xagga wixii laga bedelay iskumay afgaran ayagana annagana iskumaana afgaranin meesha ayada wixii la bedelay inay sax u yihi lama bedelin eh, waxaan leenahay walaalkeen lama bedel wax laga bedel ma laho bashiir bashiir eh, adigu saameyn ma ku yeelanayaa ismaamulka hadda aad samaysateen dowladiina eh, biilkan muxuu cariiriga gelin karaa bay kulata taata deflationka wax cadhiiri uu gelinaya uma aan arka aniga waka taa waa eh, central governmentiga iyo waxaa deflation wa- taas ma isa- ta- tani lowgan sharcigan hadda la baasmareeyey wuxuu keliya khuseeyaa eh, laamnaha laamaha amniga keliya securityga unbu- ayuu khuseeyaa wax kale ma khuseeyo dowlad goboleedyadan iyo wax u taabanaya ma lahan laakiin haddii soomaalidu en- en argagaxan hadda ay qabaan oo dareenkan ay qabaan oo en, idinku hadda aaminsantiin sharciga kala noqonay laakiin ay dowladdu sheegtay in sharciga qofka lagala noqon karo in maxkamadda cadaysa keliya miyaysan keenin in ay idinku laftirkiina aad cabsotaan oo hanaankii iyo hamigii aad lahedeen hoos u dhaco waxyaaba badan baa hoos u dhacaya ha ha way jirtaa yuusuf cabdigaaran haye shire eh, waxaan u malaynaya su-aashii horaan ku noqoni xagga booliista markii la dhaho mandera markii laga soo bilaabo loosii socdo garis loosii socdo ee nairobi loosii socdo meeqaa- meeqaa- meeqaa robert baa la marayo taalo oo dad lagu baaro oo kabaani lagu weydiiya meeshan baa gaariga lagaa dejin markaad marayso modokari intaa lagaa dejin markaad sii marayso ee, waxa- kaasi baa lagu sii istaajin inta meel la istaajin xagga markaad kasoo galayso nairobi kasoo- kusoo socoto ood kenyada kale kasoo socotana wax wax ku weydiinaya ma laha sharciga sidiisoo markii xagga boolista la taabto ama kabaandha la taabto dadka keliya aan u aragno inuu caqalad weyn ku noqonayo soomaalida wey waa markaan dhabta ka hadalno marka waxaad leedahay miya soomaali soomaalidan baa la xirxiraa la cadaabaa dhibaato la geliya ajnabiga kale ama soo- kenyaanka kale maya lama qabaan kenyaanka kale lama qabaan gaariga baska markaad sii saaran tahay ood halkan gaaris ka tagto nairobi u socoto ninka askariga markuu soo galo
Ah, midan hadda uu leeyahay soomaalida keli ah maalan hadda kenyaanka dhinacan la- eh, dhinacan la yidhaahdo uganda xuduud bay la leedahay kenya dhinacan tanzania xuduud bay la leedahay dhinacan soomaaliya xuduud bay la leedahay dhinac yacni etoobiya xuduud bay la leedahay dhibka inta badan markay kenya wax baasmaraynayaan waxay ku beysgareeyaan soomaalida laakiin laakiin sharci waa sharci waa kenyuun u yaala dhammaan kenyaanka uda yaala maxaa soomaalida si gaara loogu qa- qabanaya oo lagu dhibaataynaya bay kula soo iyagu maaha kuwa dhibaatada isku keenaya wallaahi taasi waxa weeyaan iyaga dhibaato iskuma geenayaane iyagunbaa dhibaato lalaal rabaa waka Eh, shirow waxaan ku leeyahay eh, laba shayba eh, oo saameyn uu noogu leeyahay jirta horta sharcigan cusuban number one eh, horta xaggan eh, kabaandha kala noqoshada eh, iyo elementay nabadgelyadaba annaga dad eh, nalagu ta- ku- nalagu taageed garan rabo inuu yihi yaan u aragnaa sharciga Eh, waxaa kaloo ku jiray oo ninka la yidhaahdo dhakalow ninka la yidhahdo uu mar idaacadda ka sheegaya ninka hadduu ka gudbo xuduudka oo u gudbo meel lagu tuhmaayo argagixisa inay joogto asagana uu shacab iska yaho laga yaabo in dan ka soo gashay asaga naftiisa waxaa loo aqoonsan argagixisaya dan baa kasoo geli kartaa dadka annaga hadda annaga reer guryaa u badan yihiin kuwa degtan joogaan baa degta kale u guro markuu roob ka do-o markay boordarka ka baxaan oo xagga aadan argagixisa lagu tirin laakiin geelooda ay raacdeen marka arrimo fara badan oo markaas fiirso soomaalida caqabad ku ah ayaa ku jiro hadda annaga cabsi weyn baa ka qabnaa sirow horta wax baan kuu sheegi ee ma aragtay ammaanka waxa la yidhaahdo iyo security-ga waa wax adigana danku iyo anigana dan i ah oo mar walba in la dhowro oo la ilaaliyo wanaagsan ma fahantay marka horta ee, haddii boolis ay jidka taagan tahay oo sharciga baarayso meel walba sharci waa la baaraa dunida wadankan haddii aad ka La- laakiin yusuf wuxuu ku doodayaa en- en markaad lamaangad joogto ama nakuru aad joogto ma jiraan qofna kuma baaray markaad Ke- nairobi galays waa lagu baaray markaad kasoo socoto laguma baaray doodaadu maxay tahay adigu doontayda waxay tahay waxaan beeninayaa hadalka yuusuf uu leeyahay aniga naftirkeyga waxaan aaday gambala sanadkii hadal soo dhaafaan ku maqnaa kenyaan soo galahay kenyaan ka imaaday kenyaan imaaday kenya markaan imaada sharcigeyga waa la i weydiiyey ilaa iyo nairobi aan ka imaana intaa sharci waa la i weydiinahay ma dhihi karno ma artay ke- soomaali qofka ka imaanayo soomaali qofka ka soo galaya keliya waa sharci la weydiina
intaasi waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaarisa ha mogaanin inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaynu ka soo tebinna magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaan allah
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii lixaad ee sheekadii xiisaha badnayd ee lama huraan oo ay ka soo maaxday maskaxda wariyaha roog cadaaga cabdiqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheeko taxano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuqraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu ku taallo magaalada nairobi ee waddanka kenya magaca sheekadan waa lama huraan waxaana ay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaallada sokeeye ammaandarrida baahday kala dambayn la'aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekada waxay astaan midnimo u soo qaadanaysaa tuulo khayaali ah oo ay ku magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo dadka oo dhammi ku wada noolaayeen iyadoo aan la kala xigsanayn qabiil iyo kooxna aan loo nisbaynayn mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxayna dadkeedu ku wada dhaqnaayeen xeerar ay isla oggol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto taasoo sababtay kooxa dabley ah oo halkaas wadda ka dhigtay dadkii degaanka degganaana u diiday inay si nabada halkaas ay ku degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa markaas kadib kala kulmay dhibaatooyin kala gedisan halkii ay u qaxeen oo ay nabadgelyada bideen waxaana ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan tuuladoodii si ay nolol cusub halkaas uga bilaabaan sheekada lamahuraan waxay markaasi bulshada u iftiiminaysaa sida loogu baahan yahay lamahuraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaaltinimo caddaalad iyo isqadarin taasoo keenaysa in dadku hiigsadaan nabad iyo horumar
arday ma timid haa waan imi waan ku sugaynay aniga iyo gabadhayda sureera faaraxow maxaad iga sugayseen ma wax dhib laa jira maya maya allayle wax dhibi ma jiraan ee waxaannu rabnay inaannu ka tashanno sidii markan wixii ka dambeeya aannu yeeli lahayn waana goorfiid oo aad daalan tahay oo aad nasan lahayd maya maya faaraxow ma daalani wixii jirana waynu isu sheegi karraa ardooy waxaad noo qabatay waxaan abaalkeeda la gudi karin soomaaliduse waxay tidhaahdaa abaal waa nin gala iyo nin gudi og waxaa iyo wax ka badan ayaa laysku leeyahay adigaba faaraxow dadka degaankan imise ayaad wax u qabatay waa waxaan la koobi karin ardoy waxaadna dejisay gurigaaga waxaad nooga kacday gogoshaada waxaad noo ballamisay dadkii oo dhan waxaannu helnay gargaar aad u badan marka waxaad noo qabatay maha wax la koobi kara ardoy khayr allaha ku siiye waannu isku leenahay adba waad ii qaban lahayd faaraxow waa ku sidee ardoy marka waxaan kuu sheegaya maanta wixii ka dambeeya sidaannu waxyeeli lahayn ayaan rabin inaan ka tashanno aniga marka waxay ila tahay inaan u guurno booshkii aynoo dhisayeen baryahan dhallinyarada sureer iyo dhuubow allah alla farxad weynaayey oo madurbaba ma la dhammeeyey haa waa la dhammeeyey khayr allah sii way dadaaleen dhallinyarada alla wallee wiilka dhuubowi wallee waa nin karti badan waa nin karti badan oo heer saraace dhuubow waa allamaqaade ilaa iyo buushashley ayuu sidaa noo daba socdo garabkeenna taagnaa khayr allaha siiya habaryaray waa wiil waxaannu uga abaalgudnaa aanan garanaynin
sureeray habaryar haddaan kula kaftamo bal ka warran
waxba maaha habaryar waad ila kaftami kartaa oo xataa haddii aannu adiga ku siino sureeray habri abaalkiisi ma u gudnay habaryar dhuubow waa wiil walaalkeeyahoo kale waxba male taasi allah waa walaalnimadii oo la sii kordhiyey horta been lama sheegay wiilka dhuubowa waa yaha wiil gabar la sii allayleh haddiiba uu sureeray marba haddiibu aabbahaa qiray waaba lagu siiya ka warran allah habaryaray kaftanka iga daa aniga iyo isaguba hadda waxaa uma soo jeedno naf baan la xarbinaynaa habaryaray ha iga xishoodsiinin waa yahay sureerey kaftanku intaa haynuu ahaado aniga ayaa berri haddii ilaahigay idmo waxaan idinku wareejinayaa dhammaan gargaarkii ay idinla soo tiigsadeen tubcaano ardooy waa runtaa khayr allaha ku siiyo anigu hadda waxaan damacsanahay inaan beer fasho walow aan kaga fiicnaa ganacsiga laakiin ganacsigii lacag haddaadan u haysan maxaad ku bilaabaysaa beertuse waxaan u haystaa xoog iyo diri aan ku fasho waa sax weeyaan faaraxow taasi waa runta beertuna waa nolosha bilowgeeda dad badan oo ku soo noqday tubcaanood ayaa tacab bilaabay maantana heer fiican ayay ka gaareen annana garab baannu kugu siinaynaa waan ka xumahay caawa inaan kaa qaadno nasashadii marka waxaad yeelaysaa arda waad mahadsan tahay iskana naso iskana seexo khayr allaha ku sii alla faaraxo waxaasuma iyagaa dhib leh aniga anba wakhti aynu ku sheekaysanno haysane habeen wanaagsan allahayna bariyo waayaha ardo khayr allah ku
allah alla waan jiridhacooda markaan maqla gabadha ariga sida ugu heesayso oo maxaad la jiridhacod alla iga tag macalin basbaas waad iga dhexisay maxaa la jiridhacoon waa waxaan xasuusaa jirkaygii hore soo soco
aryahaagii xarxarin xaalu romaray dhuubay soo soco oo dhagdhaw soco oo dhabbada qaad dhubay dhalandhool xeexey dhubay dhalandhool xeexey oo dhabbada qaar xeexey oo dhagdhag soco xeexey xaalu guulay xeexey xaalu romaray xeexey u yara kaadi hadda inantaan la hadle haya adeer maadiga adhiga la joogay haa adeer aniga ayaa la joogay oo maadiga keligaa baad ahayd miscid baa kula joogta adeer haa adeer waa aniga keligay oo ayaa ila jiri lahaa oo miyaadan baqayn eedo oo maxaan ka baqayaa aado caaw yara kaadi cid ay ka baqaysaa ama jirta inantiyo haya adeer haddaba ii sheeg magacaaga adeer muxuu baa la yidhaa
walle waa inan fariida haa adeer xaggeed adhiga ka soo kaxaysay oo aad deggan tihiin adeer tubcaano hayaay hayaay waaba meeshayna u socone malaha markii waaba dhowaydba haa markaan waa dhownahay waa kaas dooxii waaba joogna haa bal u yara kaadi aanina dadee si wanaagsan u tooyde haye adeer yaa ku dhalay adeer ardo arda miyaa tidhi talow ardadaasi tumay ahayd iga walle de magacigu cusub maaha haa anaa kasay anaa kasay iweydii anaa kasay dhulkan anaa niiga dambee waayahee bal noo sheeg shoobay waa kasay arda saaxiibteey waaye waxay buus shaah lagu kariya ku laheed tubcaano saas ma aho gabartey haa eedda waa sax waa runtaa anigu maba garan karayee malaha way dadkii naga dambeeyey mayoy arda weligeed waa deganeed markiid aragtiina ka sidoontiin haddaba ina kaxeeya waynu nimida ina kaxeeya ina kaxeeya oo ina socodsiiya ma xubo adeer nabaday nabaday
intaas hay nagu joogto qayb ka mid a sheekadii lama huraan oo ah qaybtii lixaad waxaanay nala socodsiinaysay ama inoo soo diyaaray sheekadaasi cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socotaana waa v o a haatana kusoo dhawaada hees dabacsan oo halkudhigeeda laydhaha magan iyo codkii fanaanka dayax dalnuurshe
hagaag heestaasi dayax dal nurshe uu qaadayo ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii cawaysnimo oo aanu kusoo qaadanay gebi ahaanteedba barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha barnaamijkan ciddii u dhaafay waxay ka dhagaysan kartaa barta internetka aanu ku leenahay v o somaly com waa xuseen baraadan iyo sahre ciidloo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
inagoo mataana jacaylkayla maasha mugdigu ilowde mawlo walaayo muslinkaaga oo idil adigoo maciineeye matitaadi baanahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.